gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmayaan xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka gaadiidleydan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin iskugu jira dhac iyo isbaarooyin ay dhigteen xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxa ay sheegeen in laga qaado lacaga xaddhaaf ah oo aan la garanaynin halka ay u socdaan iyagoo intaa ku daray in haddii aan arrintan wax laga qaban ay iyagu iska difaaci doonaan marka waalidkiina na saaciday baabuuray noo gadeen baabuurkiina haddana waa ku shaqaysan la'anahay oo haddii aab lacagtaasi timi dhiibay aad tiraadidna naftaadii aaba qashqashaad aab in lagu dilaaba qatar ee markaasna dhacaaya oo tuugada oo wax ay yihiin oo annaga na ku iibso warwarqadda waxaa ku qoran ku iibso waxaan ku iibsa waxaan ka gataa anugu badan ma iga sii ii karaa aniga mugan wax ka gadaa annaga haddina iska dhibanayaalaan nahay dhibanayaal xoog lagu haystaan nahay dhibanayaal xaqoori la haystaan nahay haddana waxaa waaye gardarrada nala ku haysta waxaad moodaa gardarro garab ogba inay tahayba gardarro garab og inay tahay waa gardarradu gardarro garab ogay noqotay marka insha allahu tacala in wax laga qabtaan rajayaynaa haddaan laga qabayna dadkan gaadiid kaleo maanta meesha jooga oo isugu daran bajaad caasi t m b g leylo baabuurta inuu xamuul ka qaado waa malaayiin qofood nimankaasuna waa tumayan dhowr qofood haddaan laga qaban insha allahu tacaala ay kaska qaban karo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa haatan waxa ay wajahayaan tacadiyaad kala duwan oo aan horay loo arkin kuwaas oo ay kula kacayso dowladda federaalka xilli kasta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho